wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka hirgelisay xarun loogu talagalay in lagu xanaaneeyo caruurta da-doodu ka yar tahay lix sano munaasabadda lagu daahfurayay xarunta xanaanada caruurta yaryar ayaa waxaa ka qeyb galay wasiiro xildhibaano agaasibayaal macalimiin maamulayaasha iskuullada waalidiin iyo marti sharaf kale wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada maamulka jubbaland axmed naaji xaaji cabdulaahi ayaa ka warramay muhiimadda xarunta waan dareemaynaa ilmaha yaryar dad badan baa ku fikiraya ilmaha da-dan ah saddex sano ilaa lix sano waxbama baranayaan maxaa loo keenay camal laakiin waxay noqonaysaa in ay dhismaan ay barbaarinta saxda ah bilow cunugaas lix sano markuu gaaro si saxdu kalaasis koowaad u fadhiisan karaa mise iskoolka ugu biiri karaa mise waxay noqonaysaa markaas enrolment iskoolka in ay si sax ay ugu biiri karaan marka maamulka iyo macalimiinta ilmaha yaryar oo barbaarinta loo keenay ayagana waxaan ugu baaqayaa in sida saxda ahayd ilmahan gacanta ugu qabtaan ay hooyooyin isku bedelaan macalimiin keliya aysan noqon maxaa yeeley waxa ay gacanta ku hayaan waa ilmo yaryar tiimka hay-adda noo hirgelisay xaruntaanna waan aad baan ugu mahad celinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka jubbaland mukhtaar kaamil oo xarigga ka jira xarunta ayaa sheegay in qorshaha wasaaraddu ay tahay in xarumo noocan oo kale laga dhiso guud ahaan degmooyinka jubbaland maanta sharaf weyne noo tahay inaan maanta wasiiryaal isugu nimaano iskuulaad horey aan uga xaragjari jirnay dowlad goboleedkan way jiray hadday noqdaan iskuulaadka dugsiyada hoose dhexe iyo sareba iyo xarumo dugsiyo farsamada gacanta oo arday badan ay ka bartaan waxyaalaha la xiriira farsamada gacanta hadday noqoto kabetriga ii sheegeen weldinka iyo waxyaalo la xiriira adigaan dhihi kara aqoontooda ay ku kordhinayeen dhanka macnaha ee farsamada gacanta laakiin maanta markii ugu horreysay waxaan ka fikirnay ubadka yaryar inta badan waalidka uu marka ay yar yihiin uu la aado dugsiga qur-aanka in aan suurtagal uga dhigno in dugsiga qur-aanka iyo waxbarashadii maadibi oo hal mar uu isla bilaabi kara hal meelna uu ka heli karo taas annagoo marka ka duulayna la tashi dheerna la samayna saaxiibada naga caawiya dhanka waxbarashada waxaa noo suurta gashay inaan maanta xaruntan quruxda badan aan yegleelno aana ku bilowno maanta caruur ah annagoo ku fiirinayna baahida sida looga soo jawaabo haddii aan u aragna baahida in aad loogu qabo ama aad macnaha loogu baahan yahay waxaan jecel lahay inaan sii siyaadinno oo aan ku siyaadinno deegaanada kale ee dowlad goboleedka jubbaland xaruntan ayaa caruurta lagu bari doonaa cashiro diini iyo maadiba isugu jira waxaana gudaha xarunta loogu diyaariyey qalabka ay caruurta ku ciyaaraan goobaha nasiimada iyo kuwa cuntada